bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نabيina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رaximh اllah taعalى bab إxlaal الfarji farjigii ixlaalintiisa cadayntiisiibu u baab yahay waixlaalu lfarji hunaa waxaa laga wadaa haweeneyda iyada markaa ninka uu markaa u tegaayo oo wadinaayo inay mudaawaca ay ku tahay mudaawica inay ku tahay oo ay markaa yacni ku adeecdo oo ay wadigaa iyo ay ku adeecdo macnuhu sidaas waayo ixlaalka hadda ee iyadana markaas shubha iyo wax noocaasa ay ku jiri karto وبالإسناaد qال أخبرnا محمد بن بشhاaر وهو بندار qال xدثnا محمد qال xدثnا شعبة عن أبي بشhر عن خالد بن عرفضة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشhير هبة المرأة نفسها لرجل بغyri صداq ma أkrinin ayb wbihi qaala baabu hibat اlmarأati nafsaha lirajuli bgayri sadaaqin haweeneyda hibada ay hibeyneysa nafsadeeda nin ay u hibeyneyso ligayri sadaaqin meher la-aan yacni haweenta noocan mufawida la yidhaahdaa waa inay marka iyada wax mehera aynan sheeganin caqadkana aan lagu sheeginoo ninka uunan iltizaamin mufawido markay noqonaysana waxaa shardi ah an takuuna rashiidatan inay qof baalig ahoo qaangaar ahoo wax kala garanaysa ay tahay hadhow marka sidaa haddii uu ku wad-iyo oo ugu tago waxay noqonee marka mahrulmithli ayay yeelanee markaas mahrulmithli ayay yeelanee marnaba meher la-aan ma ahaanaysa iyada laakiin meher oo mucayana oo ay hadhow marka ku doodaysaan jiraynin wbihi qala akhbarana haruun bn cabdillaahi qala xadaanaa macnun qala xadaanaa maliku can abi xaazimin can sahli bni sacdin ana rasuula اllahi sal l slama jaaءathu imra'at baa u timid faqaalat ya rasuula allah inii qad wahabtu nafsii lak nafsadeyda adaan kuu hibeeyey faqaamat qiyaama طawiila istaag dheer ayay istaagtay wax badanay taagnayd faqaama rajulu nin baa kacay faqaala zawijniiha ii guuri in lam yakun laha in lam yakun laka biha xaajatu waxdana haddii aynan kugu sugnayn iyada dhexdeeda qaala rasuulu llahi sal l slam hal cindaka shay-un wax ma haysataa qaala maa ajidu shay-an qaala iltamis walow khaataman min xadiidin raadi faltamasa waa raadiyey falam yajid shay-an ma uunan helin faqaala lahu rasuulu llahi sal l slam hal macaka min alqur'aani shay-un qaala nacam suuratu kada wa suuratu kada lisuwarin oo samaaha uu magacaabay buu sheegay qaala rasuulu llahi sal l slam qad zawajtukaha calaa maa macaka min alqur'an waxaan kuugu guuriyey calaa maa macaka min alqur'an marka tarjamada iyo xadiidka ada mudaabaqadeeda waxay tahay haweentaas waa nebigay isu hibeysay ma raboonin iyadiibaa marka yacnii ninkaasaa marka inuu guursado damcay iyada marka waxba ma aynan sheeganin meeshaa marka haweeneyda hadday rashiido tahay meher haddii aynan sheeganin nikaaxuun inuu soconayo u ansaxayo hadhowna loo celinayo mahrulmithli qaala baabu ixlaali lfarji farjigii xalaaleyntiisa xalaaleynta macnaheedu waxay tahay haweenta inay iyada ku adeecda ninka wadi wadigaas marka wuxuu noqon doono ama jamaaca uu noqon doono xadiidkan ku arkaynaa wbihi qala akhbarana mxamed bnu bashaar whuwa bundar qala xadaana mxamedu huwa bnu jacfar almulaqbu bgundar qala xadaana shucbaة can abi bishri can khalid bni curfudata can xabib bni salimi can الnucman bni bashiiri can الnabiy sal l slama fi rajuli ninka shanigiisa wuxuu ka yidhi yaأtii u tagaayo jaariyata mra'atihi xaaskiisa addoonteeda yani addoon naagtiisu ay leedahay ayuu u tegaa uu jimaacayaa iyadana mudaawico waay waa ku adeecsantaha waa rabtaa qaala waxa uu yidhi in kaanat axallathaa lahu haddii ay marka yacni u ogolaatay haweeneydii oo addoonta lahayd ama iyadii lafteeda midaan addoonta mudaawico ay tahay jaladtuhu mi-atan boqol ayaan ku dhufana wain lam takun axallathaa lahu haddaynan u ban u ogolaaninna rajamtuhu waan rajminaa buu yidhi ayb marka xadiidkan marka ugu horeyso sanad ahaanta khaalid bnu curfuda isaga marka yacnii jahaala ku sugan ayb abu xaatim fi lcilal sida uu ku yidhi khaalid bnu curfuda majhuulun walaa nacrifu axada yuqaalu lahu khaalid bnu curfuda ilaa waaxida aladii lahu suxbatun ee kaasna hadda inuunan ahayn waa muuqataa sanadka meesha uga jiray ka muuqataa midkan kale marka waa inuu majhuul yahay ayb xadiidka marka ishkaalna waa leeyahay xagga diraayada oo waxay tahay boqolkan jeedal maxay tahay rajmiga waa la fahmayaayo ninku naaga u qabaa haddii marka iyadu aynan u ogolaanin wixii waxay noqdeen zino zani lmuxsan uu noqday zani lmuxsanna dhagaxaa lagu dilaa isaga waa rajmi wixiisa taas dambe waa la gartay laakiin boqolkan jeedal ninkan oo naag qabo muxsan ah boqolkan lagu dhufanaa maxay tahay alimaamu طaxaawi sharxu macaani laathaarka wuxuu leeyahay fatilka almi'atu cindanaa tacziirun boqolka annaga agteenna tacziiru ayuu yihi ayb waa tacziir kaanahu dara'a canhu lxadda biwad'ihi bishubhati waxaadna moodaa in laga dhaafay xadka oo xadkii meesha laga saaray sababta looga bixiyeyna ay tahay shubhada waayo haweentiisaa u bannaanayd addoonteedana wuxuu u malay karaa inay u bannaan tahay iyada lafteedana oo meeshaa marka shubha ka muuqanayso waalxuduudu tudra'u bishubuhaat ayb wacazarahu waa tacziiray muxuu u tacziiraa birukuubihi maa laa yaxilu lahu waxaan xalaal u ahayn buu koray saasaa lagu tacziiraa marka daxaawi isaga saas u towjiihiyey walow wati'a arajulu jaariyata imra'atihi hadduu u tago yajibu calayhi arajmu in kaana muxsanan cinda akari ahli lcilmi laakiin culimada akarkooda iyagu waxay qabaan addoon xaaskiisa leedahay haddiiba ou u tago in la rajminayo cinda akari ahli lcilmi cumar iyo cali bnu abi aalib iyo ibnu cumar iyaana sidaas laga wariyey waana qowlu cataa iyo qataade iyo maalik iyo shaafici iyo axmed iyo isxaaq ilaa waxaa laga yeelaa qof cilmi la-aan baadiye fog ku koray ama mardhow soo islaamay iyo waa laga yeeli karaa ayb sidaasay iyaga dhahayaan waa madhab marka taas tii hore daxaawina waa madhab kale zuhri iyo awsaaci iyaga waxay yidhaahdeen yujladu walaa yurjam rajmi maba imaanayo waa la jeed laabis asxaabu ra'yi waxay dhaheen in qaala haddii uu yidhaahdo danantu annahaa taxillu lii waxaan u maleeyay inay xalaal ii tahay ma la xadaayo lam yuxadda sufyaanu thawri isaga waxauu yidhi in kaana yucrafu biljahaalati ninka haddii cilmi la-aan iyo jahli lagu yaqaanay yucazaru walaa yuxaddu waa la tacziiraa xad male laakiin ayb imaam axmed iyo isxaaq ayaa waxaa la yidhi waxay ku tageen xadiidkan oo sidaan in loo kala sooco oo hadday iyadu ogoleydna la jeedlo haddii kalena oo aynan iyadoon ogolayn oo aan u ruqsaynin qofka addoonta iskale iyada markaas inay isaga markaas in la rajminayo markaas ayb ilaa hadday iyada u ogolaato shubha iyo waxbaa imaa kara nacam ayb xadiidkan marka xagga sixadana dawar badanaa ku jiro malik bn khaalid bnu curfuda waa ku jiraa bukhaari laftiisa riwaayada soo socoto qataada can xabiib ibni saalimna waxauu yihi qataada lam yasmac min xabiib duruqdiisao dhan marka war un baa ku jiro oo la geliyay hadal wa bihi qaal madaahibtaasna marka waa ku jiraan laa shaka un boqolku tacziirun buu iska noqonaa madhabka dhahaayo tacsiirtu toban lagama badin karana madhab muttafaq lagu yahay maaha inkastoo uu xadiid kusoo arooray ibnu taymiya juska sideed iyo labaatanaad majmuuculfataawuhu ku baxfiyaa wuxuuna keenayaa tacsiir toban jeedal ka badan xataa dil gaaraysa nacam waana soo marnay mar dhoweyd nacam ayb wbihi qala akhbarana mxamed bnu mcmarin qala xadaana xabaanu qala xadaana abanu can qataadata can khalid bni curfudata can xabiib bni saalimin can الnucmaan bni bashiir ana rajula yuqaalu lahu cabduraxmaan bnu xunaynin waa waxau idin dhigay meeshaas marka wayunbazu waxaa lagu naanaysi jiray qurquuran qurquur ayaa lagu naanaysi jiray anahu waqaca bijaariyati imra'atihi wuu ku dhacay u tegay farufica ila nucmaan ibni bashiir baa loo kor yeelay faqaala waxau yihi laaqdiyanna fiiha biqadiyati rasuuli llahi sal l slam aan ku xukumaa in kaanad axalathaa laka hadday kuu ogolaatay jaladtuka waa ku jeedla wain lam takun axalathaa laka rajamtuka bilxijaarati fakanat axalathaa lahu fajulida mi-atan boqol ayaa markaa lagu dhuftay boqol ayaa lagu dhuftay qaala qataadatu fakatabtu ilaa xabiib ibni saalim baan u qoray fakataba ilaya bihaadaa saanu iisoo qoray waana midda bukhaari uu leeyahay xabiib lam yasmac qataada lam yasmac min xabiib xabiib ibni saalim asalka shubhadana waxaa keenaya addoontan qofka iska lahaay nooc tasaruf iyo waxbay ku leedahay iyada qofku marka waa u malay karaa inay iyada wax ogolaa kar wax u ogolaan karto inaynan u ogolaa karin iyo waxba shubha waa geli kartaa haddii uu jaahil yahay qofka wa bihi qaala akbaranaa abu dawuud qaala xadahanaa caarimun waa maxamed bnu lfadl asaduusiy qaala xadahanaa xamaad bnu salamata can saciid bni abi caruubata can qataada can xabiib bni saalimi can الnucmaan bni bashiiri ana rasuula اllahi sal l slama qaala fii rajuli waqaca bijaariyati imra'atihi in kanat axalathaa lahu fajlidhu mi'ata wain lam takun axalathaa lahu farjumhu inqiaaca midaan ku jira marka waa sheegnay wa bihi qaala akhbaranaa mxamed bnu raafic qaala xadahanaa cabdurazaaq qaala akhbaranaa macmaru can qataada can اlxasan can qabisata bni xurayhin can salamta bni lmuxabiq qaala qada nabiyu sala allahu alayhi wasalama nebigu wuxuu xukumay fii rajulin nin wadi'a jaariyata imra'atihi u tegay in kaana stakrahahaa haddii uu dirqiyey fahiya xuratun wa calayhi lisayidatihaa naagta iskale iyada waxaa ugu sugan isaga dushiisa mihluhaa iyadoo kale ilaa waxbuu ka talfiyey ka baabi'iyey naagtii addoonta lahayd wuxuu u gudaa marka iyada addoontan haddii uu qasbay xoray noqonaya asay ku xoroobay korkiisa iyadana wuxuu siinaa marka qiimaheeda ile wuxuu dhaafiyey wuxuu dhaafiyey milki waxay u lahayd buu dhaafiyey wa calayhi lisayidatiha mihluhaa wain kaanat taawacathu hadday iyada rabtayna oo uunan dirqinin fahiya lahu fahiya iyada lahu asay usugnaatay wacalayhi lisayidatiha mihluhaa sayidadana naagta iskalena waxay ku leedahay isaga waxay ku leedahay iyadoo kale ayb marka fahiya lahudan xor ma noqonaysa waay markaas oo haddii la isti istikraah uu sameeyey xoray ku noqone fatwadan yani xukunkaanaan ujeedaa haddii laakiin ounan qasbin oy mudaawico ay ahayd iyada wuxuu ku yeelaa iyada markaa de markaas ma xoroobaysa markaas fahiya lahu isagaa qaadanayo ee addoon asaga isagaa yeelanaya ee addoon u ahaane sayidadii iska lahaydna maadaama uu dhaafiyey hamankeedoo kale u celinayo marka keliya waxay xor ku noqonee cinda alikraah haddii uu qasbo ayb xadiidkan isaga laftiisa marka mukhaalafo fara badan baa ku jirto khulaasadana bukhaari wuxuu yihi lam yasmac ilxasanu min salamata bni lmuxabiq waxba kama uunan maqlin baynahumaa qabisatu bnu xurayf walaa yasixu xadiidka ma ansaxayo marka ibn اlmadini fi اlcilal wuxuu yihi wahada cindii baطil cuqayli fi الضucafaa wuxuu yihi wafii hada اlxadiidi iiraab xadiidkan marka iiraab oo cillo u keenayo ayaa ku jira buu yihi ayb khaaabina macaalimu sunanka ayuu ku yihi hada xadiiثu munkaru waqabisaة bnu xurayf غayru macruuf wاlxujaةu laa taquumu bimilihi wakana alxasanu laa yubaali an yarwiya alxadiida miman samic ina mudalis u ahaaba ayb waxaa kaluu yidhi laa aclamu axada min alfuqahaa'i yaquulu bihi kan wa fiihi umuuru tukhaalifu اlusuul umuur marka usuusha yani khilaafsan baana ku jirto wakhaliiqu an yakuna alxadiidu mansuukan in kana lahu aslun fi اriwaaya haddii xagga riwaayada ou asal ku leeyahayna wuxuu ku haboon yahay inuu mansuuq noqdaba oo xukunkan xugun macmuul ah muxkam oo lagu camal falaa ma ahan buu leeyahay mundiri isagana mukhtasarka mukhtasar sunan wuxau leeyahay laa yahbutu khabaru salamata bni lmuxabiq ma sugnaanayo bayhaqi isagana wuxuu kasoo guuriyey sheekhiisa abulxasan cali bni moxamed almuqri xusuulu اlijmaaci min fuqahaaءi اlamsaari bacda الtaabiciina clى tarki اlqowli bihi daliilu calى anahu in habata saara mansuuqan maadaama aan lagu camal falinba xadiidkan haddiiba uu sugnaado riwaayatan tarkigaas wuxuu tusayaa nas oo naasikha inuu jiro ayuu tusaa ila ijmaacaasa waxna ma nasakho lamana nasakho laakinahu yadulu calى nask hadallada faraha badan ay sheegeen xaazimi laftiisa abubakr alxaazimi kitaabka alictibaar waxa uu yidhi dahaba nafaru min ahli اlcilmi ilaa anahu mansuuqun ahlucilmiga dad kamida waxay ku tahay inuu mansuuq yahay wainamaa qaala الnabiyu sala اllahu عalayhi waslama dalika qabla nuzuuli اlxuduud waa intaan xuduudda iyo lasoo dejinin qaaraa sidaa yidhi wbihi qala akhbarana mxamed bn cabd لlahi bni baziic qala xadaثna yaziidu qala xadaثna saciidu can qataadata can اlxasan can salamta bni اlmuxabiq ana rajula nin gashya jaariyata limra'atihi addoon xaaskiisa ay leedahay ayuu daboolay oo u tegay yani farufica dalika ilaa rasuuli lahi sal l slama loo koryeelay faqaala wuxuu yihi in kana istakraahahaa fahiya xuratun haddii uu qasbay waa xor xaggay ka xoroobee min maalihi isaga maalkiisa wa calayhi isagana korkiisa waxaa ah asharwaa ay mihluhaa iyadoo kale ayaa dushiisa ah lisayidatihaa ninkii yacnii qofkii iyada iska lahaayo xaaskiisa ayuu u gudaa maadaama qof dhan oo ay lahayd uu ka tegsiiyey wain kaanat daawacathu haddii ay yeeshayna ogolaatayna oo aan la qasbin addoonta fa hiya lisayidatihaa baa iska leh wa mithluhaa min maalihi sayidadaa iska leh wa mithluhaa iyadoo kalena yacni ayaa u sugnaaday sayidada min maalihi ay uga sugnaatay xor ma noqonayso iyadaa yeelanaysa naagti sideedii baa milkigii haweentii unbaa haysanayso ee iyadoo kale qiimaheedana ninkii waa laga rabaa marka midaan lafteeda waa khilaafsan tahay fatwadii hore soo maaha xataa marka matnigiisana khilaafaa ku jiro sanadkiisana khilaafaa ku jiro waana iqdiraab oo yuujibu dacfa ayb haddii inqidaacna waa ku jira xasan salama waxba kama unan maqlin sida uu bukhaari sheegay ayb baabu taxriimi اlmutcati marka exlaalka iyo waa un marka ama haweeneydii ha ugu sheegta saas ama iyada lafteedaba ha qof aan la qasbin intee ha ahaato ha iska adeecdo oo wadciga iyo jimaaca ha ku adeecdo sidaa unbaa marka baabka tarjamadiisa iyo xadiidka mudaabaqada ka dhexaysa meelahaas qaala baabu taxriimi lmutcati mutcada xaaraantinimeynteeda caddaynteediibuu u baab yahay mutca marka waxaa la yidhaha taswiiju lmar'ati haweeneyda in la guuriyo ilaa ajalin waqti intii ka ah waqti faida inqadaa waqtigu haddii uu dhammaado waqacat ilfurqatu bimujarad waqtigii uu dhammaado furqadii waaba xasile waa dhace waa kala tegaya muddadaasi hadday doonto ha dheeraato oo ninku hadduu haween guursado uu ku guursado boqol sano aan isqabaynaa uu yihaa lafteeda marba haddii ajal iyo waqti caqadka lagu dhex sheego waa un mutca boqol ha ahaata ama kun sana wixii la yihaahdaba haddii la doono waqti marka nikaaxu marka inuu waqti jiraayo haddii waqtigaa la dhaafana sidaas un dalaaqi ou lagu kala tegaayo wax furiinaba aan loo baahnayn suurada marka mutcadu waa un sidaas wa bihi qaala wixii uu qalbigiisa ku qarsada mutco ma noqonay marka maalan ninkii magaalow soo galay safarow ayaan ku yahay ama waxaa laga yaabaa inuu maarib yar iyo dan yar uu u joogo lix bilood oo kale uu magaaladaas joogaa haween uu guursaday niyada laakiin waxaa uga jirto inuu lix bilood marka markuu baxayo inuu furo middaasi suuradeeda mutco ma noqonay ma noqonayso haddaan meesha lagu sheegin laakiin taxaayulka noocaas iyo dhibkaas leanna cuquudda nikaaxa caqadkiisa cuquudda masaalix oo waxaa jirta daahirka ah oo sharcigu yacni uu ictibaarinayo masaalixda sharcigu ictibaarinayo in la fiiriyo waaye einaad caqdiga daahirkiisa adoo haddana ku soconayo inaad wax ku dhibto lama ogola meelo badanaana laga fahmaa walaa tumsikuuhuna diraaran litactaduu rajcada oo kale qofka inuu soo ceshto waa loo ogolaaday laakiin inuu usoo ceshto inuu wax ku dhibo waa la reebay ninkan marka hadduu guur u sameynaayo inuu naagtan uunanba sii haynin oo niyadaba uga jirta inuu furo nooc marka idraar ayaa ku jiro ma fiicna laakiin nikaaxu mutco ma noqona ma fasaadaya addaahir inuusan noqonaynin mutco sida daahirka ah mar haddaan caqadkaba lagu sheegi lagu sheegin wbihi qala akbaranaa cmr bnu caliyin qala xadaanaa yaxya can cubayd llahi bni cumara qala xadaanii الzuhriyu can اlxasan wcabdillaahi ibnay muxamedi waa muxamed bnu ali bn muxamed bn اlxanafiya loo yaqaan can abihimaa oo muxamed ah ana caliya balagahu waxaa soo gaartay ana rajula nin laa yaraa bilmutcati ba'san mutcada dhib inuunan u arkaynin ninkaasna ibnu cabaas u ahaa oo riwaayada bukhaari baa tilmaamaysa qiila lahu waxaa lagu yihi cali ina bna cabaasin laa yaraa bimutcati الnisaa'i ba'san ibnu cabaas dhib uma arkaa la yihi mutcada faqaala markaasuu wuxuu yihi ina rasuula اlahi sal ly slam nahaa canhaa nebigu waa reebay marka rajulka halkan lagu ibhaamiyey ibnu cabaas inuu yahay riwaayada bukhaariyaa tilmaamaysa faqaala waxa uu yihi cali inaka adiga ninkiibuu ku yidhi innaka adiga taa'ihun baa tahay mid wareersan taa'ih marka mid wareersan muxuu ka wadaa wa inamaa wasafahu bidalika wuxuu ugu tilmaamay ibnu xajar wuxuu leeyahay ishaaratan ilaa annahu tamasaka bilmansuukhi wagafala can innaasikhi wareerka uu sheegaya marka waxay tahay mansuukhii uu qabsaday naasikii uunan aqoon u yeelanin ou hilmaamay yani mutcadii waa bannaanayd inay bannaanayd oo ogaaday bis laakiin in la nasakhay oo la reebay markii dambe ayuu qaafil ka noqon ounan ogeyn sidaasuu marka u leeyahay innaka taa'ihun ayb inahu nahaa rasuulu llahi sal l slam canhaa nebigu waa reebay iyada wa can luxuumi alxumuri alahliyatina waa reebay dameeraha hilbahooda yowma khaybar ayuu reebay marka mutcada yowmu khaybar maa la reebay haddii la yidhaha yowmu khaybaraa la reebay fatxu makana inay bannaaneydaa muuqato bacda fatxi maka caama awdaas saddex beri iyo wax noocaasaa nebigu ruqseeyey sal l slam marka ma intay awal bannaaneyd oo la xarimay oo haddana saddex beri la ruqseeyey miyay markii dambe haddana ku dambeysay taxriim daahirka warka alimaamu shaafici sidaas waay alimaamu nawowina sharaxa muslimku saasuu sheegay marka laba naskiyay soo martay iyada marka waa la waa bannaaneyd waa la reebay waa la baneeyey saddex maalmood ugu dambeyn waa la reebay marka goormaa marka la reebay xajatulwadaac qaar a dhahayo qaarna waxay leeyihin maya caama awdaas kadibba waa waxyar kadibba waa la waa la reebay waxay ku dambeysay marka inay xaaraan tahay oo la reebay ibn اlqayim isaga halkan ishkaal iyo waxbuu geliyaa wuxuu leeyahay asxaabtu khaybar yahuudaa deganay asxaabtuna yahuudiyaad inay ku tamatuceen maba la sheegin uu leeyahay saa darteed marka wuxuu leeyahay luxuumu اlxumur alahliya waayo waxa khaybar la reebay marka yowma khaybar waxay ku tacalluqeen yani ku xiran tahay nahyiga oo hilbaha dameeraha amaa midda kale oo ah mutcada ah yacnii khaybar ma ahayne kadibaa la taxriimkeedu uu imaaday calaa haadaa marka qoladaas ayaga laba jeeraa wax la ruqseeyey laba jeeraa la xarimay ma dhahayaan waxaa dhan marka waxay leeyiin way bannaanayd say u socotay caama owdaas oo fatxu maka ku xigay oo sanadkii sideedaad yaa wax dhan baa la xarimay marka hal maray bannaanayd hal mar unbaa la xarimay middan khaybarna xadiidka unbaa lagu dhex sheegay maahane khaybar waxaa lagu xarimay mutco maba ahayne waa aklu luxuumi lxumur ayay ahayd sidaasna culimo badana iyagana dhahaya wbihi qala akbarana mxamed bnu slmta wاlxariث bnu miskini qira'aة عlyh waana asmc wاlafdu lahu qala akbarana bn اlqasim can maliki can ibni shihaabi can cabdillaahi wاlxasani ibnay mxamed bni caliyi can abihima can caliy bn abi طalibi radi allahu canhu ana rasuula اlahi sal l slm nahaa can mutcat الnisaai bou reebay ywma khaybar wacan luxuumi اlxumuri اlinsiyati daana khaybar inay ahayd ayaaba ku cadkan wbihi qala akbarana cmr bnu caliyi wmxamed bn اlmuhanى wmxamed bnu bashaari qaluu akbarana cabdulwahaab waa ibn cabdilmajid aلthaqafiy qala samictu yaxya bna saciidi yaqulu akbaranii malik bnu anas ana bna shihaabi akbarahu ana cabdallahi wاlxasna ibnay mxamed bni caliyi akbaraahu ana abahuma mxamed bna caliyi akbarahumaa ana caliya bna abi طaalibi radia allahu canhu qaal nahaa rasuulu lahi sal l slam ywma khaybara can mutcat الnisa buu reebay qaala bnu lmuhanaa yani shuyuukhda nasaa-i saddexay ahaayeen camr bnu caliy alfallaas moxamed bn lmuhanaa moxamed bnu bashaar marka moxamed bnu lmuhanaa isaga riwaayadiisa wuxuu ku yidhi yowma xunayn khaybar meeshii kuwa kale ay dhaheen xunayn buu yidhi waqaala wuxuuna yidhi haakadaa xadaanaa cabdulwahaab min kitaabihi cabdulwahaab ibn cabdilmajiid athaqafiy sidaas ayuu kitaabkiisa noogu sheegay nooga sheegay marka waxaa muuqata marka inuu ogaal uu ku yidhi warkan mar haddii uu leeyahay kitaabkiisauu nooga wariyey riwaayadan marka ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yihi yowma riwaayatu yowma xunayn daara qudni wuxuu baraarujiyey buu yidhi waham inay tahay oo uu la gooni noqday cabdulwahaab ibn cabdilmajiid athaqafiy fadxiga marka markuu sharxayo xadiidkan ayuu wuxuu yidhi haakada ljamiicu haakada ljamiici الruwaati can الzuhriyi khaybar biاlmucjamati awaluhu wاraa-i aakhiruhu ilaa maa rawaahu cabdulwahaab الثqفي عن يحyى بن سعيid waa midaan عن مالك في hda الxadيiث faإنه qاla xunayn بmهmlة wanunayn بmهmlة في أwlhi wanunayn markaasuu yihi أخرجه النسائي والdاr qطني ونبha نسا-ي marka riwaayadiisa waa tanaa u ishaaraya ونبha عlى أنه وhm تfrd bه cبدالوهاaب labadana waxay baraarujiyeen inay waham tahay cabdulwahaab uu la gooni noqday ayb wabihi qa wabihi qaala akbarana qutaybatu qaala xadaana leythu can الrabiic bni sabrata aljuhaniy can abihi waa sabratu bnu macbad waa saxaabi xadiiuhu rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqa wamuslim wاlarbaca anahu qaala adina rasuulu llahi sal l slama bilmutcati nabigu wuxuu ruqseeyey ou idmay mutcada faindalaqtu ana warajulun anigay nin ayaa tagnay ilaa mra'atin min bani caamir ayaan u tagnay facaradnaa calayha anfusanaa labadeenna nin walbaan nafsadeennan u bandhignay naagta faqaalat waxay tihi maa tucdiinii maxaa iseena faqultu waxaan idhi ridaa iyo go-eygaanaan ku seena wa qaala saaxibii saaxibkaygana wuxuu yidhi ridaa-ii go-ay wa kaana ridaau saaxibii saaxibkay go-iisu ajwada min ridaa-ii waa ka fiicnaan badnaa buu yidhi aniga go-ay waa layga mara qurxoona wa kuntu ashaba minhu anigana waa ka dhalin yaraha fa idaa nadarat ilaa ridaai saaxibii ajabatha acjabaha hadday fiiriso saaxibkay go-a oo wato waa cajab gelinayay wa idaa nadarat ilaya hadday aniga ay fiirisana acjabtuhaa anaa yaab gelinayay uma qaalat waxay tihi anta waridaa'uka takfiinii adiga iyo go-aaga ayaa igu filan isagay dooratay marka ninkan isaga dhallinyarada sabr famakadtu macaha halaaan saddexaan la joogay maalmood uma ina rasuula اllahi sal l slama qaala nabigu wuxuu yidhi man kaana cindahu min hadihi الnisaa qofkay agtiisu tahay haweenkan allatii yatamatacu uu ku tamatucayo falyukhalli sabiilaha jidkeeda ha baneeyo ha iska fasaxo markaan marka caamo owdaas inay ahayd ay u badan tahay saddexda maalmood uu haystay bayba isaga ekaydba intii uu ogolaaday nikaaxaas marka ahlu sunnaha dhammaantood waxay isku raacsan yihiin uun hadda baatil inuu yahay markii dambe khilaaf waagii hore waxaa jiray ibnu cabaas isagana markaa qaar waxay yidhaahdaan wuu ka laabtay ibnu cabaas markii dambe markii uu ogaaday axaadiidta iyo uu maqlay shiicadaana marka hadda aada ugu caan baxday oo iyaga aada ugu dhaqmaan oo yacni marka haddaad si u fiirisana wax oo waxaa weeyaan uun haweentii in xoogaa inta la siiyo dhowr beriyaan kula joogaa la yidhaahdo yacni aadu wax caqligana aan ku fiicnayn wahay sharciguna hadda uu reebay waagii hore marka muxuu sharciga u baneeyey haddii la dhaho xaajada iyo baahidaa badneyd markaas nacam waana dhici kartaa xaajada iyo daruuradu inay waqti shay lagu fasaxo darteed xaajada iyo daruurada iyo qurbada iyo shiddada markaas jirto iyadoo mafsado weyn laga cararayo mid in layska qaato yar middaas yar marka la qaadanayana xaaraan ma noqonayso mar haddii sharcigu rugseeyo ayb markii laakiin laga baxo xaajada ama daruuradaas laga baxo shaygii marka sidiisii hore waa wuxuu noqonaa marka mafsadaa ku jirto waa in laga fogaaday noqone qaala baabu iclaani nikaaxi nikaaxa muujintiisa wixii ku yimid caddayntiisiiba uu baab yahay bisawti lagu muujiyo cod wadarbi dufi iyo ama wadarbi dafi labadaba waa la dhihi karaa gurbaanka garaacistiisa in lagu muujiyo nikaaxa iclaankaas marka madaahibta maalig oo kalea wuxuu qabaa inuu waajib yahay bal uu shardi nikaaxa u yahay isaga marka iclaanka bisawd iyo wadarbi dufi maaha wuxuu ka wadaa un yani nikaaxa waa in la ogaado yacni dadka bulshada qeyb kamida waa in muclan agtooda uu ka yahay ee wax layska qarsanayo iyo maalikiyada iyaga waxayba leeyihin haddii nikaaxa weliga ha nikaaxo markhaati haddii la rabaa haloo sameeyo marba haddii aan la shaacinin oo iclaan uu waayo waa baatilay leeyihin shardi baana ka maqan mana ansaxayay leeyihin laakiin madaahibta kale iyagu iskiis waa u ansaxa haddii weligii iyo markhaatiyaalkii iyo waxa ay dhan yihiin qabuulkii iyo iijaabkii uu xasilo waa ansaxa bay leeyihiin marka asalkana da aclinu nikaax xadiidka ah amaraa ku jiro amarkaasay fiirinayeen ayaga marka ayb maqaasida shareecada marka la fiiriyana iclaankaas waxweyn u taraa mar waa maroo qofkii inaan la tuhmin haddii masalan naagtii iyadoo nin iyo lagu ogeyn iyadoo uur leen la yska arko war middaan maxaa maxay tahay lele cirdigeeda wax loo dhibaa ninkii laftiisii guri aan lagu ogeynoo naag degantahay soo iska gelaya haddii la arko nikaaxna aan lagu ogeyn waa laga shakinaa cirdigiisa dhibaa u imaanaya dhib kaleu keeni karaayo waxay tahay naagtii markuu ayaan xaajadiisa ka guto waa ku inkiri karaa ilmaha dhib weyn baa marka mafaasid aad u weynaa ku jirto iclaan la-aanta annagana hadda dawaaba taas dhibkeeda waa aragnaayo aada u badan yahay ilaa mararka qaar aan arkayno naag saddex ama afar qof isku haysato oo anaa qabo iyo anaa qabo iyo anaa qabo iyo mid nikaaxiyo aan la aqoonin oo aan ansaxaynin iyo wax qarsoodi iska ah oo iska nahaari u wada badan iyo yaa marka lagu dhex sameeyaa waxaas marka wax hayradu ay diideysa waay ayb wax ka zajiriyey marka ummaddan u baahan yihiin oo dantooda ka shaqeeya wabihi qaala akbaranaa mujaahid bnu muusa qaala xadaanaa hushaymun can abi baljin can moxamed bni xaatib waa saxaabiyun sagiir tirmidi nasaa-i bnu maajah baa u wariyaan qaala qaala rasuulu llahi sal l slam faslu maa bayna alxalaali waalxaraam xalaashay xaaraanta dhexdooda shayga kala soocaayo kala soociisu addafu wasawtu addufu wasawtu addufu waa gurbaanka iyo wasawtu codka fi nikaaxi dhexdiisa wbihi qaala ahbaranaa mxamed bn cabdilaclى qaala xadaanaa khaalid can shucbata can abi baljin qaala samictu mxamed bna xaaib qaala qaala rasuulu اlah sal l slam ina fasla maa bayna alxalaali wاlxaraam asawtu qaala baabun kayfa yudcaa lirajuli qofka see loogu ducaynayaa idaa tasawaja hadduu guursado wbihi qaala xadaanaa cmr bnu caliyin wmxamed bn cabdilaclى qaala xadaanaa khaalid can ashcaf can ilxasan qaala tasawaja caqiilu bnu abi aalibaa guursaday imra'atan min bani jusham ayuu ka guursaday faqiila lahu waxaa lagu yidhi birafaa'i walbani birifaa'i walbaniin wiilal iyo barwaaqo barwaaqo iyo wiilal carabta waagii hore marka sidaanay isugu tahniyaday jireen qof markuu guursado waa iska tahni-a oo carabtu ay samey jireen birifaa'i walbaniin qaala waxa uu yidhi quuluu dhaha kamaa qaala rasuulu llahi sal l slama baaraka allahu fiikum wabaaraka lakum sidaa dhaha buu yidhi xadiidkan marka inqiaaca ku jira sanadkiisa oo xasanulbasri lam yasmac min caqiili bni abi aalib ayb sidaas ayaa marka uu yidhi bazaar whada alxadiidu qad rawaahu gayru waaxidi can ilxasan can caqiil walaa axsibu samica alxasana min caqiil ibnu xajarna fatxulbaariga sidaasuu ku yidhi inqiaaciisana waxaa aada caddeeyey ibnu casaakir fi taariikhi dimashq qaala baabu ducaa'i man lam yashhad taswiija guurinta qofka aan xaadirin ducada uu ku ducaynayo qof aadan guurkiisii ka qeybgelin see ugu ducaynay wbihi qaala ahbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can haabitin can anas ana rasuula اllahi sal l slama ra'aa calaa cabdiraxmaan wuxuu ku arkay ahara sufratin faqaala maa haadaa waa maxay buu yidhi kan qaala tasawajtu mra'atan ayaan guursaday calaa wasni nawaatin min dahabaan ku guursaday waa soo marnay xadiidkan faqaala baaraka allahu laka owlim walow bishaatin qaala baabu ruksati fi sufrati cinda taswiij guurinta agteeda ama qofku markuu guursado zacfaraanka ama midabka jaallaha ruksada loo rukseeyey yani haweenta xaggeedu kasoo gaaraa waxaa laga hadlaa waa ninka marka meesha waxaa ka muuqanayso zacfaraanka inaan nimanka iyo aan dharka muzacfarka ama mucasfarka iyo aan loo ogolayn nimanka ama ugu yaraan karaaha agtooda uu ka yahay laakiin qofka guursaday waa loo dhaafaa sababtoo ah haweenkii shaqadoodii waaye ninkiina ma haweenkiiba u dheehaya haween ayuu dheehaya wabihi qaala akhbaranaa abu bakr bnu naaficin qaala xadaanaa bahzu bnu asad wahuwa alcamiyu hiqat qaala xadaanaa xamaadu waa ibnu salma qaala xadaanaa haabitun can anasin ana cabdiraxmaan bna cawf jaa waa yimid wacalayhi radcun min zacfaraan isaga oo markaa zacfaraan korkiisa uu yahay uu ku dharooban yahay faqaala nabiyu sal l slam nabigu waxau yihi mahyam shanigaagu waa maxay ama maa haadaa kani waa maxay qaala tasawajtu imra'atan haweenaan guursaday qaala wamaa asdaqta maxaad meher uga yeeshay qaala wasnu nawaatin min dahab qaala awlim walow bishaatin ayb wabihi qaala ahbaranii axmed bnu yaxya bni lwasiiri bni sulaymana qaala xadaanaa saciid bnu kahiir bni cufayr qaala ahbaranaa sulayman bnu bilaali can yaxya bni saciidi can xumaydin الطawiil can anasi qaala ra'aa rasuulu اlahi sal l slama nebigu wuxuu arkay calaa kaanahu yacni waxaad moodaa inuu u jeedo cabdiraxmaan ibni cawf ahara sufratin buu ku arkay korkiisa calaa cabdiraxmaan ibni cawf faqaala wuxuu yihi mahyam qaala tasawajtu imra'atan baan guursaday min alansaar faqaala awlim walow bishaatin marka maxaad sidaan u tahay intaa iska dhaq iyo waa xaaraan iyo midna ma dhihin qaala baabu nixlati alkhalwati haweenta marka lala uu la qaali noqonayo ninku markuu guursado ee uu la aqalgelayo oo uu la khaalin noqonayo ee waxa uu siinayo ama sadaaqii meherkii qeyb kamida ha ahaato ama meherkiiba ha ahaato isagoo dhan ayb wbihi qaala ahbaranaa cmr bnu mansuur qaala xadaanaa hishaam bnu cabdilmalik qaala xadaanaa xamaadu can ayuuba xamaad bnu zayd can ayuuba can cikrimata can ibni cabaasin ana caliya qaala tasawajtu faatimata radia allahu canha ayaan guursaday faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah ibni b ii dhis yani ii aqalgee qaala waxau yidhi acdihaa shay-an waayahe waxsii qultu waxaan idhi maa cindii min shayin ay maa cindii shayin waxba ma haysto qaala waxau yidhi fa ayna dircuka alxutamiya aaway dircigaagii alxutamiya la dhahaya marka alxudamiya waxaa loo yidhi kaanat taxdimu suyuuf seefaha markay ku dhacaan waa jebinaysa dirci adag oo ahaa cambuurbereed adag qultu waxaan idhi hiya cindii agteyday ahaatay qaala fa acdihaa iyaahu sii buu yihi marka waa yahay meeshaa marka waxau u keenay haweenta markuu qofka la aqalgalayo meherkii inuu wax bixiyo waxaas marka meherku laba xaalad waa marka inuu xaalli uu yahay iyo inuu mu-ajal yahay haddii marka hore meherka inuu xaalli yahay la shardiyo waaba inuu bixiyaba haddii marka ay iyadu ogolaato dib in laga siiyo markaas iyada marka waa aqal tegayna haddii marka aan waxba la cayininna asalka inuu xaalli noqonayo waxba haddaan la sheegin haddii marka iyadu waxaa u bannaan inay tiraahdo marka meherkeyga isii guri makuu tegaayo haddii kale waa dhihi kartaa haddii marka ay iyada iska manciso isu diido naagta ninkiina uu yidhaahdo aniga wax ku sii maayo ilaa aan aqal galo maxaa la sameynaa marka saa ay isku qal kanna waa diiday iyadiina waa diiday madhabku wuxuu leeyahay labadaba waa la qasbaa mar haddii meeshii nikaax iyo caqad jira labada waa la qasbaa see lagu ninkiina waxaa la leeyahay meherka qof u dhiib nin cadli a agtiisa u dhiibaa iyadana marka tamkiina la amraa inay markaa yani ismakaniso khalaas marka saasaa lagu kala bixina xaalli haddii uu yahayna oo meher hadda xaalka la dhiibaa uu yahayna ee markaas iyada ma la qasbaayo marka isagaa hadda bixi la leeyahay wbihi qaala akbaranaa haaruun bnu isxaaq can cabdata can saciidi can ayuuba can cikrimata can ibni cabaasin qaala lama tazawaja caliyun radia allahu canhu faatimata radia allahu canha qaala lahu rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi acdihaa shay-an waxsii qaala maa cindii shayun qaala faayna dircuka alxutamiya ayb waxaan marka la yska haysanaya meherkan ninku iska haysto oo ilmo badan intuu dhalo ilmihii iska waaweynaadaan ilmihii ay guursadaanoo ilmo kale sii dhalaan oo hadhow naagtii intay dhimato meherey meherkeedii lama siinin la dhaho wax fiican muruu'adana maba u roona waxaa laga yaabaa marka meherkii in markaas la bixiyo haddana oo isaga wax ka dhaxlo ila iyada hadday dhimato dhaxalow ku leeyahay soo maha marka inuu wax iska siiyo ugu yaraan ama meherkii dhanba deyn waayo ile inuu iska siiyo qaala baabu lbinaa'i fii shawaalin aqalgeynta haweynta la aqalgeeya shawaal bisha shawaal dhexdeeda wabihi qaala akbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akbaranaa wakiicun qaala xadahanaa sufyaanu can ismaaciila bni umayata can cabdillaahi bni curwata can abihi can caaishata qaalat tasawajanii rasuulu llahi sal l slama min shawaal ayuu ii guursaday wa udkiltu calayhi fii shawaal ayaa la ii geliyey oo la ii aqalgeeyey fa ayu nisaa'ihi haweenkiisa tee ahoo kaana ahayd hiya iyaduba axdaa mid nasiib badan cindahu agtiisa ku nasiib badan minii aniga iga nasiib badan waa ay marka caaisha waa soo marnay xadiidkan oo kale dad markay aqalgeynayso gabdhay wax u tahay iyo shawaal ay aqalgey jirteen dad wax gaaroo isaga marfuuca kuma soo aroorin laakiin maadaama nebigu sidaas uu sameeyey ilaahay wax fiican buu nebigu u dooraa waa fiican tahay marka shawaal bilaha kalena marka in la baasaysto ma banaana oo dadka qaarkood safar ma la guursaday kuleeyihiin bilaha qaarkood waa qaar waxay leey arbaca oo kale in qofkii haweentii lama aqalgeynayo arbacada bisha u dambeysoo kale ay baasaysanayaan waxaasoo dhan marka tadayurku waa xaaraan qaala baabu lbinaa'i bibnati tiscin aqalgeynta gabadha sagaal jir lagu aqalgeeyo wabihi qaala akbaranii moxamed bnu aadam can cabdata can hishaamin can abiihi can caaishata qaala tasawajanii rasuulu llahi sal l slam nabiga i guursaday wa ana bintu sittin wadakhala calaya wa ana bintu tiscin tisci siniin wa kuntu alcabu bilbanaat gabdhahan la ciyaaraya waa soo marnay wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sacd bni اlxakm bni abi maryam qala xadaanaa camii qala xadaanaa yaxya bnu ayuba qaala akhbaranii cumaaraة bnu gaziyata can mxamed bni ibrahim can abi salmta bni cabdالraxman can caaishaةa qaala tزawajanii rasuulu lahi sal l slama wahiya bintu sitin iltifaadaa ku jiro wahiya bintu siti siniin wabanaa biha wahiya bintu tisca iyada is sheegayso damiir geyba ay isugu sheegay qaala baabu lbinaa'i fi safar safarka dhexdiisa inuu qofka wax ku dhisto ku aqalgalo safar marka isagoo ku jira ma aqalgeli karaa wa bihi qaala akhbaranaa ziyaad bnu ayuba qaala xadaanaa ismaaciil bnu culayata qaala xadaanaa cabdilcaziiz bni suhayb can anasin ana rasuula اllahi sal l slama gazaa khaybara ayuu u duulay fasallaynaa cindahaa agteedaan ku tukanay alghadaata subxi bikalasin mugdi farakiba nabiyu sal l slam nabigu waa fuulay warakiba abu dalxata abu dalxana waa fuulay faras iyo ray fuulay wa ana aniguna radiifu abi dalxata aan ahay fa akhada nabiy llahi sal l slam wuxuu qaaday fii zuqaaqi khaybara khaybar jidadkeeda cariiriga ah yaryar wa ina rukbatii latamasu fakida rasuuli llahi sal l slam iyadoo jilbahayga ay taaba jilibkayg jilbahay jilibkaygu uu taabanayo nebiga bowdadiisa ma feydnaa isaga maa u qasday hadduu feydnaa inuu feydo maradii miyaa ka feydantay oo yacni maadaama orod uu ku jiro intaasba waxay ku xiran yihiin mas'alada jilibku cawro miya mase ma aha ama fakidka bowdadu cawro miya mase ma aha mas'alo ku xiran waana mida u dhaho bukhaari xadiidu anas asnadu wa xadiidu jarhadin axwatu midda u dhaho xadiid anas kan waay laakiin kan riwaayaad badan uu leeyahay fanxasara alizaaru waa feydmay isagaa u qasday ma aha marka waayahay falamaa dakala alqaryata qaala wuxuu yidhi allahu akbar kharibat khaybaru ina idaa nazalnaa bisaaxati qowmin haddaan degno fasaءa صbaaxu اlmundariin qaalahaa ثaلaثa maraatin buu yihi qaala wakharaja اlqowm ilaa acmaalihim bay u baxeen qaala cabdالcaزiiz faqaaluu muxamadu qaala cabdالcaزiiz waqaala bacdu aصxaabina wاlkhamiisu yacni jeish waasabnaaha canwatan waa asiibnay dadkeedii iyo xoog ayaan ku qabanay fajumica الsabyu qafaalkii dadkii la qafaalay baa la aruuriyey fajaءa dixyatu ayaa yimid faqaala yaa nabiy اllahi acdinii jaariyata min asabyi iga sii gabar qaala wuxuu yihi idhab fakud jaariyatan qaado faakhada safiyata binta xuyay ayuu qaatay fajaءa rajulu ila nabiyi sal l slam isla markiiba nin baa yimid faqaala wuxuu yihi yaa nabiy allahi acdayta dixyata safiyata binta xuyay ayaad siisay sayidata quraydata wالnadiir maa tasluxu ilaa laka adigun bay ku haboon tahay qaala wuxuu yihi idcuuhu bihaa ugu yeera fajaءa biha waa la yimid falamaa nadara ilayha nabiyu sal l slam markuu fiiriyey qaala wuxuu yihi khud jaariyatan qaado min asabyi hayrahaa iyada heyrkeeda qaala marka sidii uu yeelay marka meeshaa marka waxaa laga qaataa de xayawaan in laysku bedeli kara ile bani aadamku waxaan ka wadaa haddii bani yani addoon uu yeeshay isaga laga bedeshay oo mid kale looga bedeshay inay bannaan tahay ayb oon laga fiirinaynin shay marka xayawaa shay ribowi a waaye iyo aan markaa la dhehaynin bal xadiidkii raafic wax ka badan inuu nebiga ugu gudaayay qolo iyo ayaa ku jirtay qaala wa ina nabiy allahi sal ly slam actaqahaa waa xoreeyey watazawajahaa waa guursaday faqaala lahu haabitun yaa abaa xamsata maa asdaqahaa muxuu meher uga yeelay qaala nafsahaa actaqahaa waa xoreeyey watazawajahaa bimahrin muu ku guursaday mase cidqigii baaba u noqday waa kasoo hadalnay qaala xataa idaa kaana biariiqi markuu ahaa jahaza jahazathaa lahu umu sulaym baa u diyaarisay faahdathaa ilayhi min alleyli habeenkii ayay marka u keentay fa asbaxa caruusan wuxuu soo waabariistay isagoo aroosa nabiga sal l slam qaala man kaana cindahu shay-un qofkii agtiisa wax uu ahaaday falyaji bihi hala yimaado qaala wabasata wuxuu fidiyey niacan ayuu fidiyey yani salli oo oo maqaar iyo waxa ah ayaa la fidiyey sallayaal sidaas oo kalea fajacala arajulu ninku wuxuu gudagalay yajii'u bilaqid inuu la imaanayo wajacala arajulu yajii'u bitamri midna timirow keenaayey wajacala arajulu yajii'u bisamni faxaasuu xaysatan waa isku xasheen marka ayb waa isku dheeheen waa isku dareen fa kaanat waliimata rasuulillahi sal l slam ay ahayd ay noqotay marka wbihi qaala akbaranaa mxamed bnu nasri qaala xadaanaa ayub bnu sulaymaan qaala abu bakr bnu abi uways can sulaymaana bni bilaali can yaxya can xumaydin yaxya alansaari anahu samica anasan yaquulu ina rasuula اllahi sal l slama aqaama calaa safiyata binta xuyey binti xuyey ibni akhdab biariiqi khaybar halaaثata ayaamin buu la nagaaday xiina carasa bihaa markuu la aqalgalay uma kaanat fii man duriba calayha alxijaab dabadeed waxay noqotay dadka xijaabka loo yeelay oo yacni haweenka nebiga de inay xor tahay iyada iyo inay addoonnimo baaqi ku ahayd oo addoonnimo nebiga ugu tegay yacni waxay caddaatay markii xijaabka loo yeelay markaasay ummahaatulmu'miniin ay noqotay oo haween marka oo waxay noqotay nebigu haweenkiisa ka mida wbihi qala akbarana caliy bnu xujrin qala xadaana ismaaciilu qala xadaana xumaydu can anasi qala aqama الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama bayna khaybara wاlmadiina halaaثa yabnii bisafiyata binti xuyey ayuu dhisayu la aqalgalayay fadacawtu lmuslimiinaan u yeeray ilaa waliimatihi fama kana fiiha min khubsin walaa laxmin ma aynan ahayn amara bilandaaci wuu fidiye wuxuu amray in la fidiyo salliyaal yaryar wa ulqiya calayha min altamri walaqidi wasamni ayaa lagu riday fakanat waliimatahu bay ahaatay faqaala almuslimuuna ixdaa ummahaati lmu'miniin miyah ow mimaa malakat yamiinuhu mase waa addoon gacantiisu midig ay milkisay faqaaluu waxay yidhaahdeen in xajabahaa hadduu xijaabo fahiya min ummahaati lmu'miniin ay ka mid tahay wain lam yaxjubhaa fahiya mimaa malakat yamiinuhu falama irtaxala markuu rartay wada'a lahaa khalfahu gadaashiis ayuu ugu goglay wamada alxijaaba xijaabkiina waa u taagay beynaha wa beyna annaas iyada iyo dadka dhexdooda wada'a lahaa khalfahu gadaashiisu ayuu ku istaajiyey oo fariisiyey macna wamada alxijaaba beynaha wa beyna annaas qaala baabu اlahwi wاlghinaa'i cinda alcursi lahwiga iyo heesta arooska agtiisa wa bihi qaala akbaranaa cali bnu xujrin qaala xadaanaa shariiku can abi isxaaqa can caamir bni sacdin qaala dakaltu calaa qaradata bni kacbin waabi mascuudin alansaariy fii cursin aroos ayaan ugu galay waidaa jawaarin yuganiina waaba gabdhoo heesaayo faqultu waxaan idhi antumaa saaxibaa rasuuli illahi sal l slam labadiina nebiga asxaabtiisaa tihiin wamin ahli bedrin ayaa tihiin abuu mascuud marka ahlu bedri inuu yahay de khilaafaa ku jiray bukhaari isaga ahlu beder inuu yahay ku tegay meeshaanna waa ka muuqanay marka yufcalu hada cindakum agtiina miyaasaan lagu sameynaa faqaalaa waxay yidhahdeen ijlis fariiso in shi'ta fasmac macanaa haddaad doonto dhegayso nala dhegayso wain shi'ta dhab haddaad doontana tag qad rukhisa lanaa fi llahwi cinda alcursi lahwiga waana loo rugseeyey arooska agtiisa marka cinda alcurs cinda alcursi waa wasfun ama qeydun lahu mafhuumun waxaa laga qaadanaa marka kale inaan la ruqseynin waayo ruqsada nahyigaa ka horeeya nahyigaa marka nahyina hore u jira heesaha inaynan banaaneyn waa marka uma haddana heesaha marka la yidhaha cinda alcursi waa bannaan tahay waa wixii marka ama maslaxa ku jirto in lagu heeso ama wixii ay markaa yacnii dembi aan ahayn haddii laakiin ay naag la tilmaamayo jirkeeda iyo muusig haddii uu ku jiro macaasif gurbaanka dafka waa la ogolaaday laakiin waxaan kale aynanba carabtii aqoonin ee raqsi haddii uu ku jiro iyo takasur iyo tamaayul iyo wax lamida iyo niman iyo naaga hadday isku dhex jiraan iyo waxaas o dhan ma banaana wax culimmadana waxyaabahaas qaarkood mayba isku khilaafsana marka lahwiga marka waxyaabo badan waxaa ka qoray ibnulkayaal ibnulkayaal ashaafici الجواهر الزواهي في dم الملاacب والملاahي yعnي kitaab baxhigiisa ou aad u yahay waayo cayaar waxa ku saabsan iyo waxa ku saabsan malaahi buu aad uga hadlay cayaaro fara badan anwaac badan buu ka hadlay si fiican ayuu uga hadlay muxadithna waa ahaa xaafida faqiihna waa ahaa marka kitaabkaas waa kooban yahay waxaa laga yaabaa qofka inuu majlis ama laba ku aqri karo isaga dhan qeybta horena waa malaacibta qeybta dambena malaahida waxyaabahan marka isaga aada uga hadlay qaala baabu jahaazi rajuli bnatahu ninku diyaarinta uu diyaarinayo gabadhiisa wabihi qaala akbaranaa nusayr bnu lfaraj qaala xadaanaa abu usama can zaa'ida qala xadaanaa cطaaء bnu saa'ib can abihi can caliyi radia allahu canhu qaal jahaza rasuulu اllahi sal l slama faatimata ayuu diyaariyey fii khamiilin go' maro wa qirbatin iyo sibraar wa wisaadatin iyo barkin xashwhaa idkhiru shayga lagu cubay ou yahay idkhirka geedka idkhirka alaami iisa qaala baabu lfurushi ayb xadiidka ibn xubaana saxiixyala midka qaala baabu lfurushi goglaha gogasha وbه qال أخبرnا يuنس بن cبدالأعلى qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي أbو هانئi الخولاني أنه سمع أbا عبدالرحمن الحبولي يقول عن جابر بن عبداللahi أنa رsuuل اللhi صلى اه علي وسلم qاla فراaش للرaجل gogol ninkay usugnaatay و فراaش لأhلhi gogolna ay أhlkiisay usugnaatay والثالث kan سدexaad للضyف martida ayay usugnaatay والرaaبcna للشhayطاaنi baa iskale n midkaas dambe shayطaana iskale maxaa laga wadaa wax allaale wixii baahida ka baxsan ee israaf keeni karo waa wax shaydaanku uu jecel yahay saasaa laga wadaa qaala baabu lanmaati go-yaalka maryaha wabihi oo bustooyinka wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaan can ibni lmunkadir can jaabirin qaala qaala lii rasuulu llahi sal l slam hal tasawajta qultu nacam ayaa ihi qaala hal hal ittakhadtum anmaadan go-yaal ma samaysateen qultu waxaan idhi wa anaa lanaa anmaatun xaggee annaga bustayaal iyo go-yaal nooga sugnaadeen qaala waxau yidhi inahaa satakuun ay inahaa sataxsul waa imaan waa dhici doontaa kaanadu waa taamo waa la heli doonaayo dadku intay tarafka uu ka bato waa yeeli doonaa weliba maryaha oo derbiyada iyo lagu xiray iyo waxyaabahaasaa ka mida taas qaala baabu lhadiyati liman caras hadiyadii caddaynteedii buu u baab yahay liman carasa qofka aqal galo hadiyada loo hadiyeeyey wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa jacfaru wahuwa bnu sulaymaan an ljacdi can iljacdi abi cuثmaan can anas bni maliki qaala tazawaja rasuulu lahi sal l slama fadakla biahlihi bou la aqal galay ehelkan waa zaynab qaala wa sanacat ummii umu sulaym waxay samaysay xaysan xays waa timir lafaha laga bixiyey la burburiyey caano qallalan lagu shubay subag lagu daray ee la cajiimay waay marka xays qaala fada fadahabtu bihi ilaa rasuuli illahi sal l slam nabigaan la tegay la aaday faqultu waxaan idhi ina ummii hooyaday tuqri'uka salaam salaanay kugu aqrinaya oo kusoo salaamaysa wataquulu laka waxay ku leedahay ina hada laka mina qaliil kan adiga agtaada wax yaruu n naga yahay wax badanaad naga istaahishaa ina hada laka mina anaga xaggeenna laqaliil qaliilun uu ku yahay mid aada u yar uu ku yahay qaala dachu dhig ayuu yihi uma qaala wuxuu yihi idhab tag fadcu fulanan wafulanan u yar waman laqiita iyo qofkaad la kulanto wasamaa rijaalan buu magacaabay fadacowtu man samaa intii uu magacaabay iyo waman laqiituhu iyo ciddaan la kulmaan wacay qultu lianas ciddata kam kaanuu tira tira imisay ahaayeen qaala yacni zuhaaa halaahimia saddex boqol ku dhadhowaad faqaala rasuulu llahi sal l slama liyataxallaq casharatun casharatun toban xalqaha samayso iyo toban toban toban falya'kul kullu insaanin mimaa yeliihi qof walbana waxa la xiriira ha ka cuno meesha la xiriirto faakaluu way cuneen xataa shabicuu ilaa ay dhergeen faharajat daa'ifatun baa baxday wadakhalat daa'ifatun daa'ifo kalaa soo gashay qaala lii yaa anasu irfac kor yeelay farafactu waan kor yeelay famaa adrii ma ogi xiina rafactu markaan kor yeelay kaana inuu ahaa akthara mid badan am xiina wadactu mase markaan soo dhigayay inuu badnaa markaan qaadayey iyo markaan dhigayay ma ogi mid badnaa mucjizaa marka meesha ka xasishay ishkaal yaraa qaadiciyaad uu keenay xadiidkana wuxuu yihi zaynab nebigu hilib ayaa la bixiyey naagta keliya oo markaa weliimadeeda uu hilib nebiga ku bixiyey zaynab ay ahayd meeshaana hadda xays ayaa ka muuqda see loo jamcinaya waxaa lagu jamcinaya culimmadu yidhaahdeen hilibkana qaaraa cunay dadka qaar kalena ka waxaanay cuneen inta xadiidka la dhehi lahaay yani war la gelin lahaa liajli ishkaalkaas war loo gelin lahaa qurطubi iyo ibnu xajar iyo saalkaas sheegaan wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu yaxya bn اlwasiir qaala xadaanaa saciid bnu kahiir bni cufayr qala akhbaranii sulaymaan bnu bilaal can yaxya bni saciidi can xumaydin الطawiil can anas أنه سمعه يقول آخى رsuل اللhi صلى اه سلم بين qريشh والأنصار فآkhى بين سعد بن الربيع عبد الرحمن بن عوف فqاla lahu سعد wuxuu ku yihi ina lii maalan baan leeyahay fahuwa beynii وbeynka maalka anigi adiga shaطraani laba nus ayuu noo yahay wlimra'ataani laba haweenaan leeyahay fandur fiiri ayuهmaa أxabu ilayka mida loo jacayl badan yahay agtaada faana udaliquhaa waan furayaa faidaa xalat faتزawajhaa hadday ciddada dhammaysato guurso qaala baaraka allahu laka fii ahlika wamaalika dulluunii itus ay cala suuq falam yarjic ma soo laabanin xataa rajaca bisamnin wa aqitin qad afdalahu oo markaas soo faa-iiday qaala wuxuu yidhi wa ra'aa rasuulu llahi sal ly slam calaa ahari sufratin buu ku arkay faqaala mahyam faqultu tasawajtu imra'ata min alansaar qaala owlim walow bishaatin aakhiru kitaabi nikax hada aakhiruhu wallahu aclam slى اllه وsلم عlى نaبyina mحamd وآlih وأصxaabه